yeremiya cutubka siddeedaad rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas waxaa qaabriyadoodii laga soo bixin doonaa lafihii boqorrada dalka yuhuuda iyo lafihii amiiradiisa iyo lafihii wadaadada iyo lafihii nebiyada iyo lafihii dadkii yeruusaalem deganaaba oo waxaa lagu kala bixin doonaa dhulka hoos yaal qorraxda iyo dayaxa iyo ciidanka samada oo dhan kuwaasoo ay jeclaan jireen oo ay u adeegi jireen oo ay daba socon jireen oo ay doondooni jireen oo ay caabudi jireen lama soo ururin doono lamana aasi doono oo sida digo oo kale ayay dhulka saarnaan doonaan oo rabbigu wuxuu leeyahay kuwa qoladan sharka ah ka hadhi doona oo dhammu waxay nolosha ka dooran doonaan dhimasho waana kuwa ku hadhi doona meelaha aan u kaxeeyey oo dhan weliba waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay kuwa dhacaa miyayan soo kicin kii leexdaase miyuusan soo noqon haddaba dadkan reer yeruusaalem bal maxay dib ugugu simbiriirixdeen dibu noqosho weligeeda iyagu khiyaano way hajisanayaan wayna diidaan inay soo noqdaan waan dhegaystay oo waan maqlay laakiinse si quman uma ay hadlin oo midkoodna xumaantiisii kaama toobad keeno isagoo leh bal maxaan sameeyey mid kastaaba wuxuu u leexdaa jidhkiisii sida faras dagaal u yaacaya sida xaqiiqda xuurta samadu xilligeeda way taqaan oo qoylayda iyo dabafallaadha iyo saratoosiyuhuba way dhowraan xilliga imaatinkooda laakiinse dadkaygu rabbiga xukunkiisa ma ay yaqaanin haddaba bal sidee baad u tidhaahdaan annagu xigmad baannu leennahay oo rabbiga sharcigiisunaa waa nala jira laakiinse qalinkii beenta ah ee karraanniyada ayaa been ka dhigay nimankii xigmadda lahaa way ceeboobeen wayna argagaxeen oo waa la kaxaystay bal eega ereygii rabbiga way diideen haddaba xigmadda ku jirta waa maxay sidaas daraaddeed waxaa naagahooda siin doonaa kuwo kale oo beerahoodana waxaan siin doonaa kuwo hantii doona waayo midkood kasta kan ugu yar ilaa kan ugu weynuba wuxuu u go'ay damaxumaan oo nebiga iyo xataa wadaadka inta ka dhexle midkood kastaaba been buu ku macaamiloodaa waayo iyagu dhaawicii dadkayga ayay si fudud u bogsiiyeen oo iyadoo aaninaba nabadu jirin ayay yidhaahdaan waa nabad waa nabad markay karaahiyada sameeyeen miyay xishoodeen maya innaba ma ay xishoon ceebna ma garan sidaas daraaddeed waxay la dhici doonaan kuwa dhacaya oo rabbigu wuxuu leeyahay wakhtiga ciqaabtooda ayay hoos u dhici doonaan rabbigu wuxuu leeyahay waan wada baabiin doonaa geed canabka midho kuma oolli doonaan oo geed berdahana midho kuma oolli doonaan oo caleentuna way wada dhadhi doontaa oo waxyaalihii aan siiyey oo dhammu way ka wada dhammaan doonaan bal maxaynu isaga fadhinaa isa soo wada urursada ooyna keena aynu magaalooyinka dayr kale galnay oo aynu halkaas ku halliganno waayo rabbiga ilaaheenna ayaa ina halligay oo wuxuu ina cabsiiyey biyo xameetiyeed maxaa yeelay rabbigeenna waynu ku dambaabnay innagu nabad baynu sugaynay laakiinse wanaag inooma iman oo waxaynu sugaynay wakhti caafimaad leh oo bal eega naxdin baa inoo timid bururuftii fardihiina dalka daan baa laga maqlay oo dalkii oo dhammuna wuxuu la gadhiidhay daninidii kuwiisa xoogga badan waayo way wada yimaadeen oo waxay wada baabi'iyeen dalkii iyo wixii ku dhex jiray oo dhan iyo magaalooyinkii iyo kuwii degganaa oo dhanba waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaala anigu waxaan dhexdiinna ku soo dayn doonaa abeesooyin iyo jilbisyo aan la sixri karin oo iyana way idin qaniini doonaan murugtaydu waa midaan la fududayn karin oo qalbigaygiina waa igu dhex taag darnaaday bal maqla codka qaylada dadkayga oo dalfog ka yeedhaya sow rabbigu siyoon ma joogo sow boqorkeedii ma dhex joogo bal maxay igaga cadhaysiiyeen sanamyadooda hardhan iyo waxyaalahooda qalaad ee aad waxtarka lahayn beergoosadkii waa dhaafay oo midho guruddiina waa idlaatay laakiin innagu weli ma aynu badbaadin anigu waxaan kuwa xanuunsaday nabarkii ku dhacay dadkayga mulug baan la madoobaaday oo yaa baa'icaya magilicaad baan beeyo dawo ah oolin mise dhakhtar baan halkaas joogin bal maxaa bogsiinta dadkaygu u dhammaystirmi weyday